haatanna waa barnaamijkii cawayska waxaa inoo haya waryaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dabameydkii aan aqaanay de ayaan sidhi alla sidan si maaha aad ku noqone inantan wuxuun dhe markaasaan idhi aan dee truwa kaad sainkiis wiis neefkiis dos kaarte truwa kaarte tra ridi gol efri fatsis efri tris fish fish baan ugu dambeysay bal ka waran haddii aad haweenay ajaaniba damacdo in aad la hadasho oo markii aad af aad kula hadashaba garan weydo aad u tirso tiro iyo weliba magacyo xaafado iyo weliba magaalo aad garanayso barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa waraysigii fanaanka makonon oo ah fanaan u dhashay dalka etoobiya oo afka soomaaliga ku heesa caawana waxaan idii hayaa mid ka mid a heesaha aadka bulshada soomaalida dhexdeeda caanka uga ah oo af amxaarig amaba xabashi uu inagula wadaagi doono dawayda waa caafimaadi darman qurux laguma rimaay darinka nafteeda kiciya wobna shubaysidotaayenesh በስርዓተ ባህል የተካሽ የልቤ መድኃኒት ሆነሻ ወይ ጅርታ mid afkiisa kugu ammaanaya dark mid afkiisa kugu qabsanaya darki xabashigan maxaa ogii soomaaliga barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey soomaali badan ayaa qaar ka mida waddamada qurbaha soo galay gaar ahaan amaba hawa ugu badnaadaana dalalka ku yaalla qaaradaha yurub iyo ameerika waxaana marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha cimilada iyo dhaqanka sida oo kale bulshada caqabada ku noqotaa afka oo inta hore ee lagu cusub yahay deegaanadaasi wax badan la darjiidho islamarkaana caqabada dowra lagala kulmo haddaba dhegaysta ka waran haddii haweeney aad damacdo inaad la hadasho ama la sheekaysato oo salaan kadib ay kugu gudho meel aad halkaasi u sii dhaafiso kadibna aad tiro iyo weliba xaafado magacooda aad garanayso aad dabada u qabato islamarkaana aad u tiriso haweeneydii maxamed yuusuf bidhiidh oo ku magac dheer badda waa hal abuur ku dhaqan dalka swiden waxaanu barnaamijka cawayska washington la wadaagay sheekooyin kala duwan oo waayaha qurbaha kala kulmay dee muddaad qurbaha ku noolayd oo dabcan dee qurba jooga lahayd dee wakhtiga sheegi maayo odhan maayo xilligaasi bal maxaa kugu la yaab badnaa waxaa igu la yaab badnaa berigii igu horreysay anoo medicina dhigta cabdixakiin oo ayaan kooras ka helay waxbarasho ka helay talyaaniga waa caafimaadka adigoo bartay anoo caafimaadka bartaan ka helay talyaaniga waxbarasho haye waxbarasho maariinkii injineerka ah oo waxaan noqon lahay injineeradii maraakiibta waan gartay dabeedna markii dee dhalinyar baan ahaa berigaas oo dabeedna dhalinyartu way kaftamaan oo dee nin umada bulshada kudhex jiran waan ahaayo dhalinyarta habeenkii nimankii soo raacay oo na saaxiibada ahay talyaanigii baan nu marka talyaanigii daniil bulshaaweyna waan hayo umada ku dhex jira markaasaan cabdixakiin oo cid xasan laga qaadaba hablihii waa waayey kolba nabadii igu hor jaamacadda sii dhiganaya iga horreeyaa ku noqdaayo ku dhaa waniba malaha meesha talyaanigiba maaha talyaanigi maynaa gaadhin shakii waa kaa galayba inaad talyaanigii joogto shaki waa iga galay de wixii laiga soo sheegaya cabdixakiino haye iyo meeshii waxaa kula kulmay kaafii kaldeedaba noqotay waan gartay inantaan la hadlaabo waxay ku tira oroodo laga badwaala afka leydha ka qabsado kada afka leydha
haye haye waniba waxay la sheegaya malaha tan maa waan gartay maalintii dambaan sidhi waniba malaha kuwan kuwii wanaagsan waa quustay baa inan ba arkay musqusha xaaqasa haye oo qurux badan oo de markaa caqligii xumaayeen afrika kale midna ugu jiro dee alla aqoon la-aan baa jirtay waa aragnimo la-aan waxaan moodayay dadka inay maxaysatada iyo inta masaakiintuna ay dee musqulaha iyo iyo nadaafadii waxaa ka shaqeeyaan aad iyo aad ma waramaydeen dad caadi dee dee ardada caadi ka shaqeysa maan moodeyna in shaqadan aan laba kala helinba qofku noloshiisa kala soo moodeyna dee waxaan fikirkii qaldanaaye wadankii kale mid baa igu qufnaayo waxaan lahaa dabeedna waxaa siga kun kuwii dee ladnaayo waxay isdiideen bal xabaddan bal tan miskiinada xabaddan miskiinadaa ku hay haye inantii baanu tegay iyadoo musqusheeha hataasoo markaasaa ku yidhi debo talo adu dee madaxaan xoqday sidii dee waad garanaysaa ha ha ha markaasay ku tiri hore waad naga marka aduu wada haasaa waad doonaysaa oo dee gab dumarkii gabadhi tiri la sheekaysaa isleeya deelata waan gartay markaasay igu tiri hore waad naga tag waalida mad saaxiibka ah hebel baanu soo nag maaha hore waad naga tag buti haye markaasaan da yaabay onu qaada waayo doodna kii ii soo sheekeynaya habeenkii ugu dambeeyey cabdikayd ibraahim aadalnaal saaxiibaloo gaargeysa joogay jileera waan gartay ayaan habaariyo kulahaa war dee waad soo lugeysa waxaad sheegaysa waxaa kama jiraa bal gabay baan markaa haye gabaygii ma wada hayo la sudade Haye.
gabay baan meeshii ka tidhi waan gartay gabayga waxaa ku jiray intaan ka xasuusto cabdixakiin waxaa ku jirtay Mm.
muqdishiyo markii aan dalkii muunada u haysta haye ee lamajeertee cabdi oo laygu miranayay ee aan ku maamusanaa sharaf macaankeed haye eemaan sucaad iyo amaal muune ila joogtay ee aan maqaam sare lahaan maa dhowtabayaaye maantana cidlaan magasado kelina meeraaye cajiib muska iyo markay iga xidheen marankii reerkooda milgaciintii magac lahayd meel fog baan dhigay oo aan ka maarmo naftii meel kale u diray musqulaha kuwii xaaqay iyo meelaha u liita haye ma maxays caddaa maya tiri magac xumaantayda Wallahi- ay kaa talyaaniga kasoo miisa tiri meye waa kaniya ninkii baan la gar naqsi bu hayo waadla yaabanta waxaad leedahay iska daa wax kale ee kuwii musqulo axaarayay baa maya igu yidhi oo igi iga xiran waaye
talyaaniga kasoo miisa tiri meye waa kaniya oo dee waa kala ilaabe haye garnaqsi bu hayo ninkaa laa war dee waad isoo lugeysay de- dee waa quusatay markaa waxaas tidhi maxaan ku dhahaa meeshan ay ilaa kuwaasi ku diideen waxa ma yaalaan been baa dee lagu soo waxaa ma sheegay yaalaan hawaan dee baba soo xaqiid waxaas meeshan uu soo lugoyni inamadii baa ku noqdaa kulba ku war malaha aniga maalka talyaanigii la sheegay maaha inaga hubiyo tira
waxay kasii daray fasax sanadkii koowaad marka nominay baa practice baa loo baxayey Haye.
waxay deen wixii aanu dhiganay navigationkii astronomigi lasoo baragareeyo oo toban wadan oo yurub ku yaalaan ferasyaarku soo maraan kuwa secondkuna indiay australia tagaan kuwa saddexaadna meelaha maraykan bay tegeen haye aduu sanadkay loskayga waxaanu tagnay yurub baa toban wadan inaynu to saddex bilood soo practice garayno navigationkii iyo haye astronomigii bay ahayd wixii aad barateen Marka- inaad soo soo samaysaan ood Sanadkii too soo aragtaan koowaad dhamaysanay marka ahaa haye marka baanu kasoo raacnay halkii magaalo libanon laydhaadkii aan joognay faransiiskaan soo marnay saasan bortugiiskii morocco iyo jiblatar iyo haddana faransiiskii baanu xagga dambe kaga soo wareegno magaalo laydhaa brest haye oo taliya faransiiska xaggiisa galbeed ku tahallaanu nimi haye magaaladii baa maalin dabeedna een- annagoo de toban ayaamood meelahaas kolba meelahaasaa nala geeyey iskuulladaa kale iyo de waxaasaa waa dee waxbara markaanu dee soo samayno xoogay waa lagu nastaa magaalooyinka waa dhab dabeedna in aniga inaan cabdi loodhan jiro isku kala sayn baa dabeedna maalin maalmaha kamid a meel baarka Hmm.
ayaan magaaladii bress anagoo fadhinaa ayaan halkaa ka arkay inaan baakna markaa waxa weeye waa waa beeraha lagu nasto meelaha lagu nastahaa haye oo oo meel moola horteeda ku taala waan gartay markaasaan cabdixakiin oo dee raggu jabkiisu ka sheekeeyaaye waxaan istiri ninkii baan inan soo qosli soo qurux badan oo faransiisada haye ayaad aragtay markaasaan ku uri dee iska dabdaflana waan ku uri war ina taas naag waa naag noolba naagtaasi gabadhaa waa shugaasanaya waan ku uri cabdi haye haye markaasu wuuri faan weyna maxaad ku shugaasin ma afar garan faransiiskana inta badan faransiis mooyaane Hmm.
badanaa luuqadahooda kale xataa hadday yaqaanaan kuma hadlaan aad iyo aad dabeedna markaasaan inantu way qosalsaa dee karism badan baa ka muuqda farxad baa ka muuqta wejigeedo anna Mm.
qosalkii baan kala hortegay adu waxay soo socota inantu way soo gaadhay haye ninkiina waanu sharatanna oo faan weyna abu guri iyo igu eeg anaa ma taqaaniinba libaax baan ahay waad isa soo cariseen ha war soo carino markaasaana libaxnimadii waxsaan inantii baan ka hortegay haye haye inantii baan ku yidhi do you speak english oo markaas ingiriisi ma ku hadashaa mase uu tidhi no no no no no haye markaasaan eh, de- dubtaba jiq bay igu noqotay markiiba meel kaleod u dhaaftaa ma jirtee dee xaggee talyaani ma ku hadashaa talyaani no no no no faransiisna dee ma soo roganiyo faransiis meel jabuuti baan beri yara tegey haye waa Waxaa- faransiiska wala
Eh, faransiiska loo garanay waxaa war xasuustay ba heestii haddaba ibtila waa tan innaga afkaradii ay noo sameeyeen dabeedna markaasaa de ninkiina waa naga soo cariya meeshii bu fadhiya isaguna ina ku noqday iyo igaba dhacayso inantiina waatan iga soo cadhay albaabadii dee asaana ku soo eegaya halkaas soo fadhiya dee isna uu sheegaya wixiina waa sakana de waxaan sheegaya waa sakana waa maatar sakana waa haye guddo yar gudeed waana go-aan gaadhay haye markaasaan de maskaxduna xoog buu shaqaysaa cabdixakiin haye markaasaa tiroolii sodigii jibuutina tegay faransiiska maa berigi waxaa ka baran haye markaasaan waxaa xasuus waxaan xasuustay inaan tirada ilaa saddex iyo toban afar iyo toban ka bartay Hmm.
iyo xaafadihii jibuuti magacyadoodii haye iyo wadooyin ku yaala jibuuti haye iyo maxaan ku idhahdaa duuduu fatum oo buug malaha lagu dhihi jiray markay soo xagabaxaa maduug buug ka oli jirtay haye duuduu fatum ku taallay haye dabeedna intii aan aqaanay de ayaan sidhi alla sidan si maaha ku noqone wuxuun dhe inantan wuxuun dhan markaasaan idhi aan deed ruwa kaad sainkiis wiis neefkiis doos doos kaartet ruwa kaartet tra kaartet ruwa waa xaafadii kuwaasina ridi goal efri fatis efri tris fish fish baan ugu dambeysay iyo rindefo baan ugu dambeysay rindefogu waa malaha ballanta wey mid baan ka maqli jiray de waa gartay waa marka la ballamee la baxo ayaaya oo ballanta rindefo baan ku dambeysay qutal bay dhaqdhaq waan ku celiyay intaan aan iskaga ceshadaa kolba alla wayga wayga dhamaartaa iyadiina way ku hor taagan tahay aduna intuumaad ku celinaysaa tahay alla waan ku celiya aadeetan waa kaa tahay Aye.
qof walba iyo kaardeetan waa iyo ridigool iyo efrifatis Aye.
qof walba iyo yarti jaadrugta waxa aad tirinaysaana waa kow laba saddex afar Waa shan kow, iyo laba, xaafadihii saddex, jabuuti afar, shan, xaafad heblaayo wadada hebel Ah.
fishtuna waa meesha askarta lagu celi jiray Adiga- oo- adoo inan laasaawaya hasaawo ka doonayaad weliba adi- aad meesha askarta lagu xidhaya maxaa ugu dartay markaasaa rindifuna kusoo gabay rindifuna si fiican lataa weli Ah, malaha disaaba looma yidhaahdo si kala loo dhigay ha, ha.
waranantii qosol bay isku xajista kari dalin waalanoo xilli kow laba saddex afar Mm.
annagoo siduu soconoo iska garab galay baan maalkii galnay niman carabaan isha ku dhufto cafeteria fadhiya Haye, nimanka waa kuri hor bal ilaahay bilaa caleyk ma bal gabadha noo tirjuwa haye, intii way ka- way yaa waxay tiri weli maana qof tira ku shukaasado gabadha haye.
iyadiina wa-
waa sheeko aada cajiib wa waa gabadha faransiiskii kaa soo martay Waa gabadha Faransiiska iyada kaa ninkii soo odayga martay.
ahaa ma uga Ah.
sheekayseed saaxiibka aydeen isna muxuu yidhi marka dee ninkii markuu arkay anoo inantii la fadhiyo inaba qosol markii dambe dee tuuskaama edo qof wanaagsanna wahay inantu Mhm.
ayuu isagii dee wuu gartay inaan libaaxayd waxaan kuri jirtu masaa uga odhan hadda wahay arrin waa libaax gartay baan ahay waa hagaaga dhegaystayaal qaybo kale waraysigaasi ka mid oo uu kaga hadlaya sheekooyin kale oo qurbaha kala kulmay oo iyaguna suugaan ku cabiray iyo weliba heese uu curiyey waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada dambe ee cawayska washington markana ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii anba qaadi doonaa waraysigii ay wariyahayaga sagal mustafe xasan nuur magaalada hargeysa kula yeelatay mckinon oo ah fanaan u dhashay dalka etoobiya islamarkaana ku heesa afka soomaaliga qaybtan oo ah tii ugu dambeysay waxaad ku dhegaysan doontaan qaybo ka mid a heesaha u qaado iyo weliba mid ka mid a heesaha aadka caanka uga dhexaa bulshada soomaalida oo inta uu af amxaariga ama xabashi uu bedelay uu iyada oo labadii afba uu inala wadaagi doono aan idii kala baxo sagal iyo mckinon waa hagaag een mkanan bereda een waxaad ku dhex jirtaa fanka soomaalida een aynu odhan karno luqadaha ugu adag weeyaan dunida soomaaligu een waxyaabaha koowaad ee kugu dhiirigeliyay inaad fanka soo gasho ama aada fanaan soomaali a noqoto heeso soomaaliya qaadaya maxay tahay
Hadda bulshada la noolaa iyo yaraanimadeydana adu dhegeysigeygaa badnaa tukaan baan si- a- yaraanimadeeda tukaan baan ku dhex eh, adoo tukaan xaafadu lahayd baan laygu hayn jiray oo hadda warbaahintii iyo xagga heesaha xaggaasa adu dheg wanaagsan baa lahaa markaa waad dhegeysan jirta waan dhegeysan jiray een ma jeceshahay inaad ka guursato een soomaalida mkanamo saasay u badanta horta imakaba saasaan isleeyahay hadduu aa calafka isku simo kole xaggaa laygama waayo soomaali baad jecesha ha
oo aada kusii dhex jirto oad sii dhex jirto oo haade aa caruur i yeelato adoo sha- waa hagaag dhinaca jacaylka oo kale jacayl ma kugu dhacay weligaa
way gu dhacay Mm. ha horta jacaylka ilaahay ba igama dhameeyo ilaahay ba nagama dhameeyo jacaylku waa way jirtaa laakiin waa calafka haddana waa run n ma noo sheegi kartaa n qaababka soomaalida oo kale iyo n ethoobiyaanka haddaynu nadhahno n way kala duwan tahay ama qaabka guurka markay noqoto oo kale dhaqanka dhinaca dhaqamada way kala duwan yihiin ama dhinaca maxaan idhahdaa shukaansiga ama guurka ama jacaylka n maxay ku kala duwan yihiin baad odhan kartaa
horta xaggeena haddaad timaado waa way adag tahay xagga soomaalidana aada bay jacaylku adu xeerkoon adu mooyaane jacayl waa jacayl horta ee kala adagiin adu ciddeenna aada bay u adkeeyaan jacaylka jacaylka meel bay siiyaan soomaalidana la mida wey laakiin aduu kala yar adag iyo xaggiina adag bad leeda xaggeena adag ah
marka balanteed ku adag tihiin xagga balanta ballanta ballanta iyo axdiga kaasa
waa hagaag heesta saddexaad ee barnaamijka ma jirta fanaaniin soomaalida ah oo aada fankooda jeceshahay ha maxaa yaa kamid ah cabdiqaadir jubba xasan aadan
qaadir jubba heesihiisa heestada ugu jeceshay
wallahi intuba waan jecelahay laakiin kan cusubaan jecelahay kan albankii awow ayeeyo ayaan ugu jecelahay dareen laabtayaalo laabtayaalo hadba dhiman yaaco nuurkiisi guushiyo iyaguma higsanaayo heestaasaan jecelahay yaa salaam xasan aadan oo kale markay noqoto xasan aadan inta waan jeclay ya aan hees aan heestiisa kale aan bedelee dhinacna afxabashi ka dhigay dhinacna aan isku daray de aad baa la jeclaa heestaas saddex iyo toban sanaan aroos markaan ka qaado yar iyo weyn bay u istaagi jireen waa heesta xasan aadan maxay odhanaysaa dawayda waa caafimaadi darman qurux laguma rimaay dareenka naftayda kiciya wobnashubesdotaynesh besraata bahleyetakash yelbemadanitonasha
yaa salaam heestaasi xasan aadan samatar ee beijna uu heestiyo caadiya beijna uu bedelay oo waxbasha ka dhigay mukanambaradha ayaynu wada dhageysan doonaa intaas haddaynu kaga nimaadno heestaasi dawey dawa caafimaade xasan aadan samatar uu hore u lahaa adiguna dib usoo cusboonaysiisood qeybna ka dhigtay luqadda xabashiga maxaad kala kulantay inta aada fanka ku jirtay caqabado ma jiraa caqabado aada kala kulanto mararka qaarkood fanaaniinta hadday noqoto abwaanada musishanada bal caqabadaha aada kala kulanto noo sheeg
way jirtaa horta way jirtaa mid afkiisa kugu ammaanaya adarki mid afkiisa kugu qabsanaya adarki xabashigan maxaa ogii soomaaliga ya ku yidhaahdo uways horta ummaddu isku dhex jiraan laakiin inta ogal baan iyo inta igu dhiirgelisa ugu badan intaana intuwa aada baan u salaamaya dhammaan taageerayaashayda iyo intay maqashaba haddii aada fankii sodhan lahayd waxaa laga bedelo mukanamo halkeebaad sodhan lahayd waxaa laga bedelo
waxaan oran lahaa ummadda wacdigoogaa loo badiyo wacdiga wanaagsan iyo xagga jacaylka loo badiyo kalgacaalka loo badiyo umbaan oran lahaa aada iyo aada waa hagaag eda waxaa xayawaana dunida jira xayawaankada ugu nacabta
waxaan ugu nacabay bisadda bisadaan ugu nacabay bisadaad nacabta a waan garta dhinaca cuntooyinka oo kale
waxa- subagaan ugu nacabay subagaad ugu nacabta waa hagaag n mukanam n waxaa jira maxaan idhahdaye heeso fara badan oo ay qaadaan fanaaniinta dunida ku nool ee soomaalida adigu n mukanam maxaan fanaaniintaad aadka u dhageysto waad noo sheegtay xasan aadan samatar iyo n maxaan idhahdaa cabdiqaadir jubba xagga haweenka yaa kusoo raaca fanaaniinta badan ee ka jira dunida
khadradda ayro maamadi jacaylka maandeeq Mm, ii sheeg eh, amine faarax Eh, sare axmed luul jilaani intii hore intii hore inka- intaasaan ka jecelahay fanaaniintii waa beri wada wada jecesha haa aad baan u jecelahay waa hagaag ugu dambeyntii een, maxay tahay fariintaada halkan fanaaniinta taageerayaashaada aada uga marinayso iyo weliba heestaad noogu soo xidhaysay barnaamijka
waxaan leeyahay fanaaniinta iyo ama murtiiliyaashaba meel kasta oo joogaan waxaan leeyahay salaam kabiyo laab baa leydhaa kaliyo laab heestana waxaan ninka soo dambeysiinayaa heesuu cabdixakiim falanqa leeyahay oo albankaygii hore ku jirtay dawey weyd horta dawadii baa iga dhammaan weyda marka saddex dawaan maraya marka d- eh, naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay dawey adiga weya caashaqu induuraba muxuduurka ila galay caashaqu induuraba muxuduurka ila galay maxaan dawoy cawada weeshaday dugaagii oka Yes.
naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay daway adiga weeyaa Thank you. عاشق انضربا حضور كيلا قلي محن دوي عودا ويشدد قاكي
ma jirtaa hees een, aada luqadaada ku qaado een, mukanan bereda sama ma jirtaa hees een, luqadaada amxaarigeedu dhalatay aada ku qaaday ood kusoo heestay
haa wuu jiraa madaan soo saarin baa jira iminka aad adigana ku raacin doono بفترة تاريك ما رساش بقلبي وسط ما نورش عنش لني وسط يكونش بالي هذا ya salaam daawahay soo saaranta way soo saaran tahay daawaha waad u raacin doontaa
የፍቅር ታሪክ የማረሳሽ በልቤ ውስጥ የማኖርሽ አንቺ ለኔ ውስጤ ኮነሽ በፍቅር ታሪክ የማረሳሽ በልቤ ውስጥ የማኖርሽ አንቺ ለኔ ውስጤ ኮነሽ
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
የቁንጅና ምንጭ ሆነሽ የውፍረት ብለፋላንቺ ሁሌም ብቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንል የቁንጅና ምንጭ ሆነሽ የውፍረት ብለፋላንቺ ሁሌም ብቸገር አነሰ እንጂ በዛ ይባል ስላንቺ ምንም ሳይጋንል ኦበረስቴ ፍቅር አለሜ በመማረኬ ጠፋ አቄሜ አይታይሽም ሆይ ደክሜ ሻላላላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ ሻላላ ሻላላላ ሻላላ shalalala heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska washington oo la socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijkaasna u dambeeyay idaacadayda fiidnimo inta haddii laarada berri aynu mar kale kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo jaamac buulle jaamac odhayna farsamada noo joogay intaanu mar dambe kulminno sidaas iyo fiidnimo wanaagsan